iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee efesos carruurtaay waalidkiinna ku addeeca xagga rabbiga waayo taasu waa quman tahay qaynuunkii koowaad oo ballan la jira waa kan aabbaha iyo hooyada maamuus inaad nabdoonaatid oo cimrigaagu ku dheeraado dhulka aabbayaashow carruurtiinna ha ka caraysiinina laakiinse waxaad ku korisaan edbinta iyo waanada rabbiga addoommadow kuwa xagga jidhka sayidyadiinna ah ku addeeca cabsi iyo giriir iyo qalbi daacad ah sidaad masiixa ugu cabsataan oo kale ha ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya laakiinse ahaada sida addoommada masiixa idinkoo doonista ilaah xagga qalbiga ka samaynaya niyo wanaagsan ku adeega sida idinkoo rabbiga u adeegaya oo aan dad u adeegin idinkoo garanaya wax kasta oo wanaagsan oo mid kasta sameeyo inuu rabbiga isla waxaas ka helayo hadduu yahay addoon iyo hadduu yahay xorba sayidyadow idinkuna isla waxaas iyaga u sameeya oo cabsiinta iska daaya waayo waad og tihiin inuu kan ah sayidkooda iyo kiinnaba jannada ku jiro oo uusan dadka u kala eexan hubka masiixiyiinta ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay ku xoogaysta rabbiga iyo xoogga itaalkiisa oo hubka ilaah oo dhan qaata si aad u awooddaan inaad sirta ibliiska hor istaagtaan waayo innagu lama legdanno bini'aadan laakiinse waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira haddaba sidaas daraaddeed hubka ilaah qaata si aad u awooddaan inaad maalinta sharka iyaga ishortaagtaan oo markaad saas oo dhan yeeshaan aad awooddaan inaad istaagtaan haddaba istaaga idinkoo runta dhexda ku xidhan oo laabtana laabdhawrka xaqnimada ku xidhan oo cagahana gashan isu diyaarinta injiilka nabadda oo weliba waxaa kaloo aad qaadataan gaashaanka rumaysadka kaas oo aad ku awoodaysaan inaad ku wada demisaan kan sharka leh fallaarihiisa ololaya oo dhan oo waxaad qaadataan koofiyadda badbaadada iyo seefta ruuxa oo ah erayga ilaah mar kasta ilaah wax kaga barya ruuxa baryo iyo duco kastaba oo taas ku dhowra adkaysasho oo dhan iyo u ducaynta quduusiinta oo dhan oo anigana iigu duceeya in lay siiyo hadal aan afka ku furo inaan cabsila'aan u muujiyo qarsoodiga injiilka kaas oo aan u ahay mid ergo ah oo silsillad ku xidhan inaan cabsila'aan ugu hadlo sida igu waajibka ah dhammaadka laakiinse inaad ogaataan axwaashayda iyo sidaan ahayba waxaa idin wada sheegi doonaa tuqikos oo xagga rabbiga ku ah walaalkay gacaliye iyo mididiin aamin ah waxaan isaga idinku soo diray isla sababtan inaad xaaladdayda ogaataan iyo inuu qalbigiinna dhiiro geliyo walaalaha ha u ahaadeen nabad iyo jacayl rumaysad la jiro oo xagga ilaah aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix ka yimid kulligood kuwa rabbigeenna ciise masiix jacaylka aan dhammaanayn ku jecel nimco ha u ahaato